asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan sida wada jirka ah halkan ugu dhegaysanno idinka oo marka dambe dhegaysta aniguna marka hore aan dhegaysto oo dee qofku markuu wax tebinhayo ama wax sheegahayo wuu isdhegaystaa ee dad fara badan waxaa jira afkooda iyo dhegahoodu ayna ismaqal ilaa afkaaga iyo dhegahaagu ay ismaqlaanna waxaa laga yaabaa inaadan wax dhammaystiran ama aadan wax degan ama war muhiima aadan soo gudbin karin sababtoo a dee afkaagii iyo dhegahaagiiba isma maqlaan marka dadka lala yaabo ee qofku uu waxyaalo badan oo maarata isdabamara kuu sheego waxaa la dhahaa hebelow afkaagii iyo dhegahaagu isma maqlaan miya waa su-aal inta badan dadka soomaaliyeed ee dhaqanyaqaankii afyaqaankii maskaxyaqaankii hadalyaqaankii ay isticmaalaan hebelow afkaagii dhegahaagu isma maqlaan miya xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenna mid ka mid ah waxaa sheekaystay haddii eebeyd mahayo laba nin labadaa nin waxay ka sheekaysteen arrin arrintii markay ka sheekaysteen dadka waxaa ku jira qaar iska tororogla ah oo keligii hadal ah oo dadka kale aan warka ka sugin dad ay mahmaahyo badan ku soo arooreen ayaa jira kuwaasoo ah kuwa aan ismaqal kuwa dhagahoodiiyo afkooda isma maqlaan miyaa ah kuwa haddii ilaahay ku idmaanimo aan weer sugin waran ma suga ah iyo kuwa kale oo fara badan labada nin marka way sheekaysteen hadday sheekaysteen ninkanu keligii unbaa hadlaya kan kale hadalka kama sughayo dood ah ayuu wadaa markii dambe uu la yaabay ninkan keligii hadlaha ah ninkan keligii sheekeeyaha ah ninkan keligii dhegaystaha hadeeday kanna uu keligii dhegaysta noqday kanna uu keligii sheekeeya noqday ayuu dee afkiisii hooyii murtidiisii inuu maaragtay uu isku fardaamiyo yuu go'aansaday sidaadabana haddii sheekada aan lagaa dhegaysan ama ruux ruuxaas dood idinma dhex mari karto ismana waraysan kartaan waxna ma wadaagi kartaan qofka sidiisaba haddii uusan markaaga hadalka ku siinin adna aadan markiisa hadalka siinin sababtoo hadalku sidiisaba wuxuu ku macaan yahay su-aal iyo jawaab jawaab iyo su-aal su-aal iyo jawaab ayuu hadalku ku wanaagsan yahay haddii su-aal iyo jawaab la waayo ama jawaab iyo su-aal la waayo dee hadalku ma shaqaynayo sababtuusan u shaqaynayni waxaa weeye wuxuu noqonayaa hadalku mid uun hal dhinac ka socda kaasoo ah nin qodbad kuu soo jeediyey hadhowna dee qofka waxaa ku filan anu qodbadaada ma raba marka ninkan hadalkiibuu ku wareeriyey markaasuu wuxuu hore ay dhegayso caniyo warba waa la wadaagaaye lama wadiide wuxuu yidhi weri dhegaysaniyo caniyo warba waa la wadaagaaye lama wadiide idhegayso wadiidku waxaa weeye inaadan hal dhinac ka daldasho marka caniya warba waa la wadaagaaye lama wadiiduy eh wadiidin warka adigu wadiidka joojiye bal idhegayso markayga aan hadle madfac weyn ayuu ku dhuftay oo ujeeddadu waxa weeye war iyo caanaba waa la wadaagaa caana marka la wadaagayo laguu sheegayo dee soomaalidii hore intay bidha caana hal ka maasho ama sac ka maasho ama ri laga soo liso ayaa laysla wadaagi jiray qofba mar kaban jiray si karaamo iyo sharaf leh walow ay wax walba wadaagi jireenoo ay ahaayeen dad maaragtay hawsha wadaago oo dad dhaqanka wadaago oo dad hiddaha wadaago oo dad iscaawinta wadaago oo dad xishoodka wadaago oo dad edabta wadaago oo dad akhlaaqda wadaago oo dad wax walba ay wadaagi jireen haddana caanuhu waxay ahaayeen waxyaalihii la wadaagi jiray ee aan ka bixi jirin xuduudda wadaagga ayay ka mid lahayn marka wuxuu yidhi war iyo caanaba waa la wadaagaaye lama wadiidee idhegayso ayuu yidhi ninkaagan tororoglow sidaa ayaa ninkiina taako loogu dhigay mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi beertaad falataad badarkeeda sugtaa beertaad falato baad badarkeeda sugtaa